gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yobo oo u weheliyo guddoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani ayaa xerigga ka jaray xarunta hay-adda diwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera oo laga hirgeliyey degmada kaaraan munaasabadda xarig jarka xaruntan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadirka degmada kaaraan xubno ka socday hay-adda diwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera iyo qaar ka mid ah bulshada degmadaasi maariyo ku-xigeenka hay-adda diwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee neera cabdiraxmaan saxiid axmed ayaa ka warbixiyey ahmiyadda xafiiskan loogu hirgeliyey degmada kaaraan inaannu degmada kaaraan ka daafurno xafiiska hay-adda diiwaangelinta qaranku ay ku yeelanayso degmada kaaraan degmadani waxay noqonaysaa degmadii toban iyo koowaad ee aannu ka furno gobolka banaadir hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku waxay diyaar u tahay inay degmooyinka kale hadhayna sida ugu dhaqsiyaha badan le insha allah intaanay rabadaan dhammaan gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yoboh iyo gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani ayaa si wadajira u bogaadiyey hirgelinta xaruntan maanta waa maalin farxad badan reer kaaraan wakhti badan ay ay doonayeen in la soo gaadhsiiyey kaarka meelo badan ma gaari karno ayay nagu dhaheen codsigeyni maanta ayuu noo aqbal ayuu noo aqbala noo ilaahay noo aqbalay insha allah waxaan rajaynaynaa bulshada degmada kaaraan inay kaarkan qaataan kaarkan wax lacaga maahan ha yimaadaano howlwadeennadana waxaan ka codsaa shaqada wada maadaama bil sooqaad lagu jira in loo fududeeyo dadka markay yimaadaan broseeska la marsiiyana sida u dhaqsiyaa badan ay ku noqdaan si ay afar u samaysan lahaayeen insha allahu taasna waxaan ka rajaynaynaa hay-adda nira ee tiimka howlwadeennada wado dhammaan waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan noogu dhammeeyo shaqadaas quruxda badan kaarkana waa kaar muhiim waxaa ku xigi doono kii codaynta ayaa ku xigi doono wax kasta ayaa ayuu fududaynaa kaarkan degmo aad iyo aad u ballaaran dad fara badan u degan yihiin wakhti inkama tegin reer kaaraan dabcan niira iyaga laftirkooda haddeerayba bilaabeenba inay dardargelin xoog la sameeyaan marka dee wakhtigii wakhtina waa haysatiin xaafiis maaragtay weyn oo qurux badan oo loogu adeego dadkana hadda aan soo aragnana diyaaru idiin yahay marka waxaan isleeyahay haddii saddex bilood afar bilood waxaa laga yaaba inaad adinkoo dham isku diiwaangelin kartiin ay dhiiga aa qaadan karti xarunta hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka ee laga hirgeliyey degmada kaaraan ayaa noqonaysa xaruntii koob iyo tobanaad ee laga hirgeliyo gobolka banaadir